العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين aan waxaan jeclahay haddii alla ka dhigo inaan majliskan ama fadhigan aan kelmado kooban oo aan insha allahu jeclahay inaan soo koobo aan ka sheego oo ku saabsan min akhlaaq aw min aadaab aلtaajir almuslim dhaqanka iyo akhlaaqda iyo anshaxa laga rabo qofka baaci mushtarka ah ee muslimka ah qofka taajirka ee muslimka ah aadaab badan baa laga rabaa aadaabtaas wax badan wuxuu kala mid yahay qofka muslimka ah ee aan baaci mushtarka ahayn wax badan oo ka mid ahna waxaa laga doonayaa inuu ku sifoobo marka uu ku dhex jiro baaci mushtarka ama shaqada uu ku dhex jiro runtii waana aadaab badan hase yeeshee aadaabtaas waxay u baahan tahay hal fadhi iyo laba fadhi lagaga bogan maaye in ay fatro socoto laakiin mima sanaxa bihi alkhaair wixii khaairkayga uu maaragtay allah tabaaraka watacaala ii fasaxo ayaan dhegeyna maqashin doonaa insha allahu tacaala kow min aadaab ataajir aniyat asaalixa aadaabta laga rabo qofka baac mushtarkaa waxaa kow ka ah inuu la yimaado niyo wanaagsan ku galo tijaarada oo uu risiq xalaala ku raadiyo niyad wanaagsan niyaddaasoo ah inuu naftiisa cifadeedii iyo dhowrsoonideedii si uu u helo oo uu u noqdo qof u dhowrsoon oo naftiisa iyo ehelkiisa ka ilaaliyo xaaraanta ilaahay tabaaraka watacaala raalli ahaanshihiisana ku gaadho waa inuu niyada noocaasa uu xidhaa oo ku tijaaraystaa waxay culimmadu inoo sheegeen niyadda wanaagsani umuuraha caadiga ah cibaaday ka dhigaan waxaa nebiga sala allahu calayh wasalam ka ansaxday inuu yidhi innama alacmaalu binniyaad wa innamaa likulli imri'in maa nawaa imaamu alghazaali raximah ullah oo ka hadlaya mas'alada waxa uu yidhi ina xusna الniya min aadaabi الtaajir اlmuslim niyadda wanaagsan waxay ka mid tahay aadaabta qofka baaci mushtarka ee muslimka laga rabo waa inuu niyeystaa alisticfaafu can الsu'aal inuu tijaaradan kaga maarmo inuu cid gacanta hoos dhigto oo uu baryo wa kafi الطamci can الnaas inuu kaga joogsado dadka waxa gacantooda ku sugan ay maal hayaan inuu damaaciyo istiqhnaa'a bilxalaali canhum waisticaanatan bimaa yagsibuhu cala addiin iyada oo uu ku kaaftoomayo inta xalaasha ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala maalka uu siiyeyna uu u kaalmaysanayo diinta وقياما بكفاية العيال ليكون من جملة المجاهدين به caruurtiisana ay ka maarmaan inay cid kala baryaan si uu markaas uga mid noqdo dadka mujaahidiinta ah niyadiisa wanaagsan ayaa loo baahayay buuri marka niyaddaa wanaagsan waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka taajirka ah laga rabo inuu ku soo galo suuqa isagoo niyaddiisu ay tahay talabu alcifa ama talabu alxalaal inuu xalaal raadsado si uu u dhowrsoonaado oo waajibaadkii ku waajibayna uu u guto waxaa ka mid ah altabkiiru fii طalabi الrisq waxaa habboon bay culammadu yidhahdeen qofka taajirka muslimka ah hadduu risq xalaala doonayo inuu u kallaho tijaarada qaala alimaamu الtirmidiy raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa fi الtabkiiri bالtijaara imaamu tirmidi wuxuu baabaystay baab la yidhaahdo in baac mushtarka loo kallaho dabeetana wuxuu wariyey xadiiskii saxaabigii la odhan jiray sakhar alkhaamidi uu yidhi nebiga sala allahu calayhi wa aalihi wasalam baa waxa uu yidhi allahuma baarik liummatii fii bukuuriha ilaahu ummaddayda u barakee kallahaadda iyo jarmaadada qaala wuxuu yihi sakhru lkhaamidi saxaabigaasi wa kaana ay rasuulu llaahi sala allahu alayh waaalih wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa bacatha sariyatan aw jeyshan bacahahum awala nahaar hadduu nebigu calayh isalaatu wasalaam ciidan dirayo dooyo ah ama niman ilaalo ah ama ciidan meel ku duula wuxuu diri jiray gelinka hore wa kaana sakhrun rajulan taajiran saxaabigaa sakhru lkhaamidina wuxua nin baac mushtar ah wa kaana idaa bacatha tijaaratan wuxuu hadduu doonaya inuu baac mushtar suuqa geeyo oo uu diro bacahahum awala nahaar maalinta gelinkeeda hore ayuu diri jiray tijaaradiisa oo soo bandhigi jiray fa ahraa wa kahura maalah wuu tanaaday maal fara badanna wuu helay yacni saara daa harwatin bisababi muraacaati sunna bay culimmadu yidhahdeen wuxuu noqday nin qani ah oo hantiilo ah sababtuna waxa weeye sunnadaa uu ilaaliyey iyo wa ijaabata hada ducaa'i minhu sala allahu aleyh wasalam ducadaa nebiga oo loo aqbalay ila nebigu calayh isalaatu wasalaam qofkii muslima ee kallahaya ee camal u kalahaya wuu u duceeyey allahuma baarik liummati fii bukuriha waxay kaloo muxadisiintu xadiiskan ka daliishadaan in loo kallaho fii طalabi اlcilmi cilmiga raadsigiisana saasoo kale in loo kalaho min aadaabi الtaajir اlmuslim qofka muslimka baac mushtarka ah aadaabtiisa waxaa ka mid ah an yadkura allaha tabaaraka wa tacaala ida dakhala الsuuq markuu suuqa soo galo inuu ku bilaabo ilaahay tabaaraka wa tacaala xuskiisa cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu waxa uu nebiga ka wariyey sala allahu alayhi waaalihi wasalam inuu yidhi man dakhala asuuqa faqaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiit wa huwa xayun laa yamuut biyadihi alkhayr wa huwa calaa kuli shayin qadiir kataba allahu lahu alfa alfa xasanatan wamaxaa canhu alfa alfa sayi'atan warafaca lahu alfa alfa daraja waxaa nebigu sala allahu aleyh wasalam qofka suuqa gala ee akhriya wardiga towxiidka ah ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u qoraa alfa alfa xasanatin kun yani waxaa weeyaan hal milyan oo xasanaad waxaana ilaahay ka tiraa hal milyan oo gef hal milyan oo derajana ilaahay kor buu ugu qaadaa marka ninka taajirka ah weliba inaanu intaa ku gaabsan baa la doonayaayo waa inuu noqdaa qof mulaasim ah oo dikriga ilaahay tabaaraka wa tacaala mar walba carabka ku haya oo tahliisha iyo tasbiixda iyo takbiirta iyo taxmiidda laa ilaaha illa allah allahu akbar subxaana allah alxamdu lilah uu suuqa inta uu maraayo inuu habeen iyo maalin inuu carabkiisa ku badiyo baa la doonayaa waayo dad khafladaysan ayuu dhex joogaa walidaalika saa daraaddeed baa cabdullaahi bni cumar iyo inankiisii saalim iyo moxamed ibni waasic iyo rag kaloo fara badanoo salafkii ka mid ihi suuqa ayay subxii geli jireen iyagoo aan wax tijaaro ah iyo baac mushtara aan muraad ka lahayn laakiin ilaahay inay xusaan min bayni alkhaafiliin dadkaa khafladaysan ee suuqa intay dhex yimaadaan inay ilaahay tabaaraka wa tacaala xusaan markaasay akhriyi jireen aan wardigan iyo kuwa la midka ah sidaasuu samayn jireen salafka ay samayn jireen cumar ibnu khadaab wuxuu odhan jiray markuu suuqa galo allahuma inii acuudu bika min alkufri walfusuuq wa min shari maa axaatat bihi الsuuq allahuma inii acuudu bika min yamiini faajara wa safqatin khaasira tijaarada noocaas ah ayay tijaaraysan jireen qofkii markaa doonaya inuu wuxuu kaga maarmo bini aadmiga waxa gacantooda ku jira qaabkaasu u tijaaraysan karaa isaga oo aan muraadkiisu u taa yahay laakiin aanu ahayn inuu adduunyo badan urursado oo uu idikhaar ku sameeyo kaydsado laakiinse haddii uu waxa uu tijaaraysanaya ay tahay sidaynu soo sheegnay inuu u isticaanaysto uma u kaalmaysto aakhirada waxa weeyaan macaash fiican ayuu helaya waxaa ka mid ah aadaabta qofka taajirka ee muslimka ah darxu salaami wa raddi dadka uu suuqa ugu imanayo waa inuu baraydiyaa oo salaamaa salaantuna waxay ka mid tahay sunnayaasha nabiga sala allahu calayhi wasalam uu jideeyey aada axaadiis fara badanna uga sheegay markii nabiga la weydiiyo layidhi ayu lislaami khayr islaamka khisaalkiisa iyo umuurihiisa teeba u khayr badan waxaa nebigu yihi tuطcimu الطacaam wataqra'u الsalaam calaa man carafta waman lam tacrif rawahu lbukhaari wa muslim dadka ayaad quudinaysaa oo cuntada ayaad siinaysaa waad bariidinaysaa qofaad garanaysa iyo midaanad garanaynba qof alliyaala qofkii kaa soo horbaxa waad salaamaysaa nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu amray saxaabada toddoba shay sida baraa ibnu caazib uu sheegay amaranaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam bisabcin toddoba arrimood baa nebiguna faray toddobada arrimood waxaa ka mid ah biciyaadati almariid qofka buka in la booqdo waitibaaci aljanaa'is meydka la raaco wa tashmiiti alcaatis qofka hindhisan loo duceeyo wa nasri adaciif qofka tabarta daran ee la tunjilcsaday in loo hiiliyo oo la isbarbar taago la taageero wa cawni almadluum ka la dulmiyey in loo gargaaro wa ifshaa'i salaam salaanta in la baahiyo wa ibraari ilmuqsim iyo qofkii dhaartay dhaartiisa inaan laga jabin ee loo baarinimo sameeyo marka walaalayaal taxiyada muslimiintu iyo salaantaasi waa inay noqotaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu oo aan la isticmaalinin sida dad badan hadda ay yidhaahdaan sabaaxa alkhayr masaa'a alkhayr oo ay qolada kalena ugu jawaabto sabaaxa nuur masaa'a nuur culamada qaarkood waxay sheegeen in isticmaalka labadaa kelmadood asalkeedu ay ka soo jeedo salaantii majuusta leanna nimanka majuusta ee dabcaabudka ah ayaa waxay aaminsan yihiin inay adduunyada jirto laba quwadood quwat alkhayr iyo quwatu shar labadaas waxa kala matela bay yidhaahdeen annuuru waaldulma gudcurka iyo iftiinka oo waxay aaminsan yihiin inuu khayrkuna yacni ninka majuusiga inuu leeyahay ilaahun lilkhayr iyo ilaahun lilshar marka ilaahiisa khayrka nuur buu ku salaamaa subxii ilaahiisa sharka iyo dulmi mugdigana ma soo hadal qaado nuurkaasunbuu isticmaalaa marka waxay aaminsan yihiin labadaa quwadood ayaa adduunyada ku loolamaya midun baana aakhirka adkaan doonta oo ilaaha khayrka ayaa ilaaha sharka ka adkaan doona bay iyagu aaminsan yihiin marka saas daraaddeed bay waxay isku salaamaan majuusta markay is salaamayaan sabaaxa alkhayr sabaaxa anuur ayay isku bariidiyaan iyagu marka salaanta assalaamu calaykum waraxmat ullah waa salaanta muslimiintu ay leeyihiin ilaa marka ay jannada galaanna ay isku salaamayaan sida ilaahay qur-aanka ku sheegay jannaatu cadnin yadkhuluunaha waman salaxa min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatihim waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baabin salaamun calaykum bima sabartum fa nicma cuqba addaar baa ilaahay tabaaraka wa tacaala yidhi marka waa taxiyatu alambiyaa waalmalaa'ika waalmuslimiin salaanta ay isku salaamaan malaa'igta iyo ambiyada ilaahay iyo muslimiintu dhammaantood bal ilaahay tabaaraka wa tacaala aadam markuu abuuray malaku jibriil buu diray oo wuxuu ku yidhi fasallim ulaa'ika kuwaasoo salaam nafar oo koox malaa'iga oo meel fadhiya fastamic cafwan aadam markii ilaahay abuuray aadam baa ilaahay diray waxaa lagu yidhi orodoo soo salaan kooxda malaa'igta halkaa fadhida dabadeetana dhegayso waxay kugu jawaabaan oo kugu salaamaan salaantaa ay kugu salaamaan waa taxiyatuka wa taxiyatu duriyatika waa salaantaada iyo salaanta wasiirtaada iyo duriyaddaada dabeetana wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum iyana waxay ku yidhahdeen assalaamu calayka waraxmat ullah fazaaduuhu waraxmat ullah waraxmatullahi bay igu kordhiyeen iyagu markaa rawahu albukhaari wa muslim xadiiskaana bukhaariyo muslim baa wariyey marka inaad ereyada ay gaaladu inagu soo dhex tuureen good morning iyo ereyada noocaas inuu iska ilaaliyo qofka muslimkii baa loo baahanyay waxaa ka mid a bay culimmadu yidhaahdeen aadaabta qofka taajirka ah alsamaaxatu fi lbayci waاshiraa'i wa indaari اlmucsir inuu noqdo qof debacsan markuu wax iibinaayo iyo markuu wax iibsanayo nabigu sala allahu calayh waaalih wasalam sida jaabir bn cabdillaahi uu ka wariyo waxa uu yidhi raxima allahu rajula samxan idaa baaca wa ida ishtaraa wa ida iqtadaa ilaahay ha u naxariisto addoon dabacsan markuu wax beecinayo iibinaayo iyo markuu wax iibsanayo iyo wa ida iqtadaa markuu gashi qaadanayo idaa qadaa wa ida qtadaa markuu gashiga bixinaayo iyo markuu gashiga qaadanayo oo qof dayn uu ku lahaa markuu leeyahay dayntaydii isii waa inaad in dabeec dabeecsanaana aad ku maaraysaa oo aad ku ladhaa ee qarjajac iyo hadal adag iyo huruuf iyo dagaal iyo cay inaad isticmaasho ma aha nabiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxu uhi ina allaha yuxibu samxa albayc samxa ashiraa samxa alqadaa ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka iibkiisu dabacsan yahay markuu wax iibinayo iyo markuu wax iibsanaayo iyo markuu gashi baxaayo waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u dembi dhaafay sida nebigu inooga sheekeeyey nin oo ummadihii hore ka mid ah oo nebigu ka sheekeeyey sababka loogu dembi dhaafayna waxay ahayd baa nebigu yidhi kaana sahlan idaa baaca markuu wax iibinayo nin dabacsan buu ahaa sahlan ida ishtaraa markuu wax iibsanayo nin dabacsan buu ahaa sahlan ida iqtadaa markuu gashi gashi ama dayn uu qof ka qaadanayana nin dabacsan buu ahaa nacam waxaa ka mid ah akhlaaqda qofka muslimka ah in uu si rifqi iyo dabacsanaan ah kula dhaqmo dadka uu deynta ku leeyahay oo haddaanu awood u lahayn inuu iska bixiyo wakhtigaa uu taagan yahay inuu u ka sugo ilaahay baana de qur-aanka ku sheegay wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara hadduu mucsir yahay saaburan waxba haysan waa loo sugayaa oo waa loo kaadinayaa ilaa maysaratin intuu ka tanaadayo wax ka helaayo wa an tasadaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun inaa sadaqaysataan ayaana khayr badan baa ilaahay yidhi haddaa garanaysaan ba alla tabaaraka wa tacaala yidhi nabiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi اdunyaa qof mu'mina qofkii kurba ka dulqaada iyo dhib haysata nafasa allaahu canhu ilaahay baa isagana nafis uga dhiga kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha kurbooyinkeeda iyo dhibaatooyinkeeda waman yasara calaa mucsirin qof mucsira oo aan saabura waxba haysan qofka u fududeeya yasarahu allahu calayh fi dunya waalaakhira adduunkana ilaahay wuu ugu fududeeyaa aakhiradana ilaahay wuu ugu fu- fududeeyaa waman satara musliman qof muslima qofkii ceebtiisa qarya satarahu allahu fi dunya waalaakhira addunya aakhira ilaahay wuu asturaa allahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdi fii cawni akhiihi ilaahay baa addoonkiisa u kaalmaynaya inta addoonkiisu uu walaalkiisa muslimkaa ee kale uu u kaalmaynayo waxaa kaloo ku soo aroortay fadaa'ilka qofka mucsirka ah in laga sugo aan deynta lagu leeyahay man andara mucsiran qof mucsira qofkii ka suga aw wadaca canhu ama kaba daaya adallahu allahu fii dilli carshihi carshiga carshigiisa yani harhka carshigiisa ilaahay maalinta qiyaama u dallaalimeeya oo ilaahay u hadhiya xadiiskaasi muslimku ku yaalla ilaahay wuxuu ku daraa kuwa maalinta qiyaamaha uu carshigiisa u dallaalimaynayo ee maalinta dadku ay milicda tuban yihiin aan ilaahay milicda waa ka kaxeeyaa dadka maalinta qiyaamaha carshiga ilaahay hadhsanaya baa ilaahay ku daraa tabaaraka wa tacaala ayuha alikhwatu alkiraam kaas ayaa fadaa'ilka intaa leeg baa ku soo arooray lafdi kalena weliba saxiix muslimka waa ku soo arooray man sarahu an yunjiyahu allahu min kurabi yowmi alqiyaama qofka ay farxad gelinayso in ilaahay uu ka badbaadiyo kurbooyinka maalinta qiyaamaha falyunafis can mucsirin aw yada canhu qof mucsira oo xaaladdu ku adag tahay oo jeebku ka xun yahay oo adduunya aani ay hayso ha ka aan nafis ha ka dhigo oo yacni waxa weye kurbadii ha ka faydo aw yadacanu ama haba ka daayo ha ka dejiyo dayntu yidhaha wara waan kaa dhaafay waxba ma haysid miya haa waan kaa dhaafay iska tag waxaa xudayfata bnu lyamaan radia allahu tacaala canhu uu nabiga ka wariyay inuu yidhi talaqat almalaa'ika ruuxa rajulin miman kaana qablakum malaa'igtaa waxay qabatay dadkii idinka horreeyey nin ka mid ah ayay nafta ka qaaday fa qaaluu waxay yidhahdeen a camilta min alkhayri shay-an wax khayra adduunyadii ma soo samaysay qaala laa adduunyadii wax khayra ma soo samayn ayuu yidhi qaaluu tadaker bal hadda xasuuso yidhahdeen wuxuun xasuuso qaala kuntu udaayinu nnaas fa aamuru an fityaani an yanduru almucsira wayatajawasuu can lmuusir dadka ayaan wax deymin jiray dhallinyarada ii shaqaysa waxaan amri jiray ninkii mucsiraan waxba haysan inay u kaadiyaan aan ka qofka muusirkaa isaga hantiilahana ay u khafiifiyaan qaala allahu tacaala caza wajal ilaahay baa wuxuu yidhi tajawasuu canhu isagana ka dhaafa suu kamuu dhaafi jirin dadka haa ka dhaafa baa ilahay yidhi tabaaraka wa tacaala intaasuu khayr soo qabtay ikhwata aliimaan marka aan aadaabta taajirka waxaa ka mid ah qofka muslimkaa alsidqu waalamaana inuu tijaaradiisa run ka sheego oo carabkiisa caado uga dhigo runta iyo inuu ammaano la yimaado ilaahay baa qur'aankiisa ku uhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa kunuu maca asaadiqiin dadka mu'miniinta ahow ilaahay ka baqa oo dadka saadiqiinta ah ee runta badan ee runsheegga badan kuwaa macooda noqda oo la jira ilaahay wuxuu ammaanay wasaadiqiina wasaadiqaat ilaahay qur-aankiisu ku ammaanay tabaaraka wa tacaala waxaynu ognahay sidqigu iyo runtu sida nabigu sheegay ina sidqa yahdi ila albir wa ina albira yahdi ila aljanna sidqigu qofka daacada ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuu ku hanuuniyaa oo geyeysiiyaa wa ina albira yahdi ila aljanna daacada rabbina tabaaraka wa tacaala waxay qofka tustaa jannada dariiqa lagu gelaayo jannaday ku hanuunisaa wa ina alrajula layasduq wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqan qofku wuxuu noqonayaa qof run sheega oo weliba runta ku dadaala siduu run u sheegi lahaa ilaa marka dambe ilaahay agtiisa looga qoro inuu yahay qof sidiiqa oo run badan qofka beenta sheegayaana beenta qofka faajirnimada iyo dembiga ayay tustaa dembiguna naartu qofka tusaa qofku been buu sheegayaa siduu been u sheegayo oo beenimo been ugu dhiibayso ilaa marka dambe ilaahay agtiisa beenaalo laga qoro mar haddii ilaahay agtiisa beenaalo laga qorona dee fannaaru awlaa bihi naar baa mudan walciyaadu billaah marka walaalayaal sidqigu iyo runtu qof kastoo muslima waa laga doonayaa qofka taajirkaana si gaara baa looga doonayaa leanna mucaamalaadkiisa tijaariga ah iyo waxa la yaalo wixii uu cid la macaamilayo tijaarad waxaa la doonaya inuu ka run sheego waxaa nabigu yihi salى اllahu عalayh waalih wasalam albayicaani biاlkhiyaari maa lam yatafaraqa labada ruux oo wax kala beecsanaya kala iibsanaya khiyaar bay haystaan oo qof waliba ikhtiyaar buu haystaa maa lam yatafaraqa haddaanay kala teginin wixii ay kala iibsadeen qof walba khiyaar wuxuu uleeyahay inuu imdaa'u lbeyc wa faskihi iibkaa inuu socodsiiyo iyo inuu iibkaa uu ka tago oo uu yidhaahdo iibkii waan ka baxay intaa ay wada joogaan fain sadaqaa fain sadaqaa wabayana hadday run isu sheegaan oo labada darafba ay run sheegaan wabayana ay caddeeyaan iibka ceebta ku sugan buurika lahumaa fii baycihimaa iibkooda waa loo barakaynaya wain kadaba hadday been sheegaan wakatama ay qariyaan waxaa iibka ku jira ee xumaan ah iyo ceeb ah muxiqat barakatu baycihimaa iibkooda barakadiisii waa la tirtiraa barakadii unbaa ilaahay ka qaadaya tabaaraka wa tacaala marka runta la sheego in run laga sheegaa fi lbayci waasharaa waxaad iibinaysa iyo waxaad iibsanaysaba waa sababun lixusuuli lbaraka sababtii barakada lagu helayay weeye beentuna barakaday tirtiraysa waxaa nabigu yihi sala allahu alayh waalih wasalam sida abu saciid alkhudri uu ka warinaayo attaajiru asaduuqu alamiin maca alnabiyiin waasidiiqiin waashuhadaa akhrajahu imaamu tirmidi wa qaala xadiidun xasan ninka taajirka ee baamushtarka ah ee runta badan ee runsheega badan ee ammaanada badan leh aakhiro wuxuu noqonayaa ambiyada ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuu macooda noqonayaa oo uu la jirayaa iyo dadka sidiiqiinta iyo shuhadada saddexda derajo ee ugu sarraysa weeyaan oo derajada u sarraysa dee nebiba u sarreeya derajada kusoo xigtaana waxa weeyaan waa adarajatu asidiiqiya qofkaa runsheega badan leh ee iimaankiisana ka run sheegay qowlkiisa ka run sheegay ficilkiisa ka run sheegay xayaatadiisa oo dhami ay ku dhisan tahay run iyo qofka shahiidkaa kuwaasuu maalinta qiyaamo la rafiiqayaa baa ilaahay baa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam nabigu sala allahu calayh wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu u baxay ila almusallaa halkii salaada ciidka lagu tukanayey fara'aa annaasa yatabaayacuun dadkiibuu arkay wax kala iibsanaya fa qaala nebigu wuxu uhi yaa macshara atujaar war baac mushtarkow faistajaabuu lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam warafacuu acnaaqahum wa absaarahum ilayhi nebigii calayhi isalaatu wasalaam ayay ajiibeen oo u yeedheen oo haa yidhaahdeen waxa weeyaan nebigana calayhi isalaatu wasalaam xaggii hadalkiisu ka soo yeedhay ayay u jeesteen surkoodana kor bay u qaadeen nin walba surkiisi buu kala bixiyey isagoo eegaya nebigii halka uuga yeedhay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi ina atujaara yubcahuuna yowma alqiyaamati fujaara ilaa man ittaqa allaha wabara wasadaq dadka bacmushtarkaa maalinta qiyaamaha ilaahay wuxuu keeni doonaa iyaga oo fujaar ah oo faajiriina oo faasiqiin ah ilaa mid ilaahay ka baqay oo run sheegay oo ka dhab sheegay beeciisii iyo iibkiisii aan oo biri la yimi mooyaane marka albiru waاsidqu wاtuqa waa manjaatu litaajir taajirka wuxuu ku badbaadaya weeyaan ee naar uu kaga badbaadaya walaalayaal min aadaabi الtaajir almuslim aadaabta qofka bacmushtarka waxaa ka mid a alkhuluq اlxasan inaanu jecjacoor ahayn ee uu yahay qof dabeicad wanaagsan akhlaaqda wanaagsani waxay ka mid tahay diinka islaamka qawaacidda ugu waaweyn bay ka mid tahay ee islaamkan uu ku dhisan yahay nabigana sala allahu calayh wasalam waxa ilaahay uu ku yidhi wa inaka lacalaa khuluqin cadiim ay inaka lacalaa jaanibin cadiimin min alkhuluq dabeecad weyn oo wanaagsan baad ku sugan tahay nabigu wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam ittaqi llah xayumaa kunta meeshaad joogtaba ilaahay ka boqo tabaaraka wa tacaala haddaad suuqa joogto haddaad masjidka joogto haddaad gurigaaga joogto haddaad xafiiska dowladda joogto haddaad gaar keligaa aad tahay oo ilaahay mooyo cid kaloo ku arkaya aanay jirinin ittaqi llah xayumaa kunta meeshaad joogtaba ilahay ka boqo wa atbici asayi'ata alxasana xumaanta kaa dhacdana wanaag ka dabagee tamxuhaa way tiraysaa horay usii tiraysaa wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadkana waxaad kula dhaqantaa dabeecad wanaagsan nabigu sala allahu calayh wasalam waxaa lagu sifeeyey lam yakun rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam faaxishan walaa mutafaxishan nabigu ma ahayn mid af xumo sameeya ficil xun sameeya oo mutafaxisha yani mutakalif fi lfuxsh xumaanta iska naari doono oo xumaan xumaanta iska baadi doona oo isku kalifa inuu xumaan ku dhaqaaqo ama ku hadlo waxaana nabigu sala allahu calayh wasalam uu odhan jiray inna khiyaarakum dadka idinku akhyaarsan ee idinku gobsan axaasinukum akhlaaqan oo dadka idinku dabeecadda wanaagsan bal nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu uhi inna min axabikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama dadka cidda aan ugu jeclahay ee maalinta qiyaamaana xagga majliska iyo la fadhiisiga iigu soo dhowaanaysa ee iigu soo dhowaansha badan waa axaasinukum akhlaaqan dadka idinku akhlaaqda wanaagsan walidaalika saa daraaddeed baa nabigu alayh isalaatu wasalaam uu yidhi bucitu inamaa bucitu liutamima makaarima alakhlaaq gebigaygaba waxaa laysoo diray dabeecadda wanaagsan wixii dadku ay hayeen mooyaane wixii ka dhiman inaan dhammaystiro baa nabigu yii sala allahu calayh wasalam marka walaalayaal akhlaaqda wanaagsan ee runtu ka mid tahay ee ammaanadu ka mid tahay ee alwafaa bilcuquud heshiisyada qofku inuu heshiiska aanu ka bixin ay ka mid tahay ee mucaamalo wanaaggu ay ka mid tahay kulli waxaas oo dhan ee tarkulmumaaala inuu qofkii iska ilaaliyo inuu qofkii hantida ku lahaa inuu meermeeriyo ay ka mid tahay marka hadday deynta gudisteeda ay tahay kulli waxaas oo dhan waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan ee loo baahan yahay waxaa ka mid ah aadaabu taajir wafaau lkayli waalmiisaan inuu beegga iyo miisaanka aanu nusqaamin oo aanu garoocan ee qofka muslimka ah ee wax ka iibsanaya wax waafiya inuu ka iibiyo oo aan kala dhinnayn oo xaqiisii aanu ka garoocan ilaahayna qur-aankiisa tabaaraka wa tacaalaa wuxuu ku waajibiyey ummadda ummadda uu ku waajibiyey inay oofiyaan kaylka iyo miisaanka qaala tacaala wa awfu lkayla waalmiisaana bilqisti baa ilaha yidhi wa qaala tacaala wa awfu lkayla idaa kiltum wazinuu bilqistaasi almustaqiim wa qaala tacaala wa awfu lkayla walaa takunuu min almukhsiriin wa qaala tacaala waaqiimu lwasna bilqisti walaa tukhsiru lmiisaan wa qaala tacaala weylun lilmutafifiin aladiina ida اktaaluu cala اnnaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها الإخوة الكرام intaasoo aayadood aynu akhrinay waxay ina leeyihiin awfulkayn markaad wax beegaysaan markaad wax miisaysaan si buuxa oo dhammaystiran qofka ugu miisa hadduu qofku kiilo kaa dalbado ama shan kiilo kaa dalbado afar iyo barh haw miisi ee waxaa lagaa doonayaa in aad wixiisii oo mawfuura oo dhammaystiran aada siiso weliba waxaa mustaxab ah bay culimmadu yidhaahdeen inuu wafeeyo oo uu wax ku daro oo mar walba uu jaanibka rajaxaadda xaggeeda uu xigo inuu wixii uu miisaayo wax rajaxan oo ka rajaxan dhinacii kale inuu u bixiyo ayaa mustaxab ah waxay sunnadu inoo sheegtay in mixan fara badan iyo dhibaato fara badan ummaddu ay marayso oo abaaruhu ka mid yihiin abaarahan lagu faruuray ummaddii asbaabaha keenaa inay inay ka mid inay ka mid tahay in kaylka iyo beegga dadku ay nusqaamiyaan ayaa ka mid ah waxaa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi yaa macshara almuhaajiriin kulankii muhaajiriintow khamsun ida btuliitum bihinna wa acuudu billaahi an tudrikuuhunna shan arrimood haddii laydinku imtixaano ilaahay baan ka magangalayaa inaad soo gaadhaane yacni waad khasaaraysaan ama dhib baa idin soo gaadhaysa lam tadhar ilfaaxishatu fii qowmin qad ummad kama soo ifbaxdo zinadu xataa yuclinu biha ilaa ay la soo shaacbaxaan ilaa fashaa fiihim alطaacuun waalawjaac alatii lam takun madat fii aslaafihim ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxa uu ku sallidaa oo ku dhex faafa ummaddaas xanuunadan taacuunka la yidhaahdo ee si caama ummadda u gaadha ee dadka tarabtarab u dila iyo walawjaax xanuuno allatii lam takun madad fii aslaafihim aanay aabbayaashood iyo dadkoodii hore aanay aqoon baa ilaahay ku sallidaa tabaaraka wa tacaala maanta waa ogtiin xanuunkan la yahdaa aidiska ma xanuun aabbayaasheen yaqaaneenba soo markii ziradu faaftay ilaahay ma keenin cadaabka intaa leeg oo qofkii xayaatadiisii uu ka qawsanaayo isagoo arkaaya markii la yidhaahdo mujarad qofkii lagu yidhaahdo aidis baad qabtaa ayuu automatically si abiiciga u quusanaya xayaatadii u ka quusanaya wuxuuna isku tirinaya fii cidaadi lmowta safka dadka dhintay ama liiskaasuu isgelinaya markiiba subxaana allah walam yanqusu lmikyaala waalmiisaan ummadi miisaanka ma nusqaamiso waxa ay miisaamayaan ama waxa ay miisayaan ilaa ukhiduu bisiniin ilaahay abaaruu ku qabtaa ummadda wa shiddat alma'uuna iyo maceeshadoo lagu adkeeyo iyo wa jawri sultaani calayhim iyo dadka madaxda ah oo dad jaa'iriina oo daalimiina ilaahay kaga dhiga tabaaraka wa tacala madaxa ka garaaca ayuha atujaar waar tujaartiyey shucuubta aa ka dhex mushtaraynaysaan ha u soo jiidinina ma'aasidaa iyo dhibaatooyinka intaa leeg haddii kaylka iyo beeggii dadku ay nusqaamiyaan waxaa xadiiskaasi inoo sheegay inay ummaddu aanay abaar ka baxaynin inay ummaddu aanay ka baxaynin dulmi ay xukaamtooda ay dulmiyaan inay ummaddu aanay ka baxaynin shiddat ulma'uuna oo qalaagan faaxishka ah ee xayaatadii oo dhamme ay qaaligarowday iyo qofkii uu nuuxsan kari la'yahay walam yamnacuu zakaata amwaalihim maalka ay haystaan sakada kama bixin waayaan ilaa municu alqatra min asamaa ilaahay raxmaadkii samada ka imanaya baa ilaahay joojiyaa tabaaraka wa tacaala walowla albahaa'im baa nebigu yihi sala allahu caleyh wasalam haddaan bahaa'imtu aanay jirinna oo xayawaanka mayeedhaanka ah haddaanu jirinin lam yumtaruu roob baa ilaahay tabaaraka wa tacaala uma shubeen oo ma siiyeen walam yanquduu cahd allahi wa cahda rasuulih ballankii alle iyo ballankii rasuulka dadkaasi ma jebiyaan wixii ilaahay uu kula ballamay sida ilaahay muxuu inagula ballamay alam achad ilaykum yaa bani aadam an laa tacbudu shaytaan ilma nebi aadanow miyaanan ballan idinkula ballamin inaydan shaydaanka caabudin oo aydaan raacinin ilaahay wax badan buu inagula ballamay tabaaraka wa tacaala cahdigii ilaahay iyo cahdiga rasuulka ummadi ma jebiso ilaa sallata allahu calayhim caduwan min gayrihim cadow iyaga ka baxsan ayaa ilaahay ku sallidaa fa akhaduu bacda maa fii aydiihim oo ka maroojiyo ka qaada wixii ay haysteen wax ka mid ah dhulkiibay dhulkii ka qaada maalkii ka qaada dadkoodii qabsada cadow baa ilaahay ku sallidaa haddaad arato ummad muslima oo ummad cadow oo kufaari ku soo duulaan waa ummad xadiiskaasi haysto oo cahdigii ilaahay iyo cahdigii rasuulka jebiyey sala allahu calayh wasalam wamaa lam taxkum a'imatu bikitaab illaah wayatakhayaru mima anzala allah ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum ummadii waxa weeyaan kitaabka ilaahay iskuma xukumi waayaan oo dadkii u talinaya kitaabka le kuma xukumi waayaan oo ma dooran waayaan wixii ilaahay soo dejiyey aaraada dadka kama dooran waayaan ilaa jacala allahu ba'san baynahum ilaahay dagaalada iyo fitanka iyo dhibta dhexdooda ayuu yeelaa tabaaraka wa tacaala iyagaa ilaahay isku sallidaa dhexdooda waxaa maanta muslimiinta iscunaysa keenaya waa ummad dadkii madaxda ahaa ay ku xukumi waayeen kitaabka ilaahay iyagiina ka dhiidhiyi waayey oo u sallimay taasaa keenaysa xadiiskaas fii sunan ibni maaja buu ku jiraa waana xadiis xasana walaalayaal marka walaalayaal waa in la iska ilaaliyaa buyuucda muxaramkee noocaas ah min aadaab ilbayc washara waxaa ka mid ah aadaabta qofka taajirka laga doonaayo khaltuhumaa bisadaqa markuu wax iibinaayo iyo markuu wax iibsanayo labada xaalaba in sadaqa ah inuu iskaga barxo iibka oo aanu keliya qofka ka cadgooso keliya aanu isticmaaline iyo laqwi iyo kadib iyo been inaanu iibkiisa dhex geline waa inuu waxa weeyaan in sadaqaa ku dhex daraa waxaa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam yaa macshara tujaar qays ibn abi kharza saxaabiga la yidhaahdo ayaa wuxuu yihi kharaja calayna anabiyu sala allahu alayh wasalam nabigaa nagu soo baxay wanaxnu nusami samaasira wanaxnu nusama samaasira annagana dilaalin baana la yidhaahdaa fa qaala wuxuu yidhi yaa macshara atujaar waar tujaartow ina ashayaana waaliihma yaxduraani albayc shaydaanka iyo dembiguba waxay soo xaadiraan iibka meesha wax lagu kala iibsanaayo dembiguna waa joogaa shaydaankuna waa jooga labadaasaa soo xaadira fa shuubuu baycakum bisadaqa iibkiina waxaad iskaga badhaxdaan in sadaqaa iskaga badhaxa baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam nacam xadiis kalena wuxuu ahaa yaa macshara atujaar ina albayca yaxduruhu allaqwu waalxalifu fashuubuuhu bisadaqa iibka waxa soo xaadira oo had iyo jeeraale meesha wax lagu iibsanaya goobjoog ka ah allaqwu hadalka bilaa faa'iidada ah iyo walxalifu dhaarta fashuubuhu bisadaqa sadaqa iskaga barxa baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam marka waa sida qaalibka baa loo jeedaa laqwiga laqwigu waxaa weeye alkalaam aladi laa yuctadu bihi hadalka aan tirsiga lahayna wax faa'iida ay aanay ku jirinin kaasaa loo jeedaa marka taasaa walaalayaal ka mid a marka sadaqadu qofka taajirka iyo qofka kaleba way u fiican tahay leanna sadaqadu waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka naarta ka badbaadiya nabigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi man istataaca minkum an yastatira min annaar qofkii kari karaaya naarta inuu iska xejiyo walow bishiqi tamratin timir jeexeedna allaha ka yeele falyafcal ha sameeyo rawahu muslim waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay sadaqatu sir tudfiu gadaba arab sadaqada qarsoodida loo bixiyaa cadhada ilaahay bay bakhtiisaa tabaaraka wa tacaala marka taasaa loo baahan yahay midhkaa timirta ah qof baahan oo gaajaysan baa laga yaabaa beerkiisaa ololaaya inaad ku bakhtiiso inay dembiga kaa bakhtiisaa suurata kal ah sida biyuhu ay naarta u baktiyaan nabigu sala allahu alayh wasalam sidaasuu sheegay min aadaabi taajir waxaa ka mid ah alwafaau bilwacdi ballanka inuu qofku oofiyo wixii uu ku ballan qaado oo marka aad tiraahdo waxaasaan bixinaya ama waxaasaan qofku siinaya ama muddadaa ii kaalay ballanka aad u qaadday waa inaad oofisaa ee marka hadhow lagaa soo doono wixii aad ku yaboohday ama aad tiri waan bixinaya aanad odhan sidii ninkii soomaaliyeed uu yidhi markii la yidhi warkeen wixii aan aada masaajidka kaga yaboohday madibigii aan masaajidka kaga baxayey baad iminka i weydiinaysa dibi baan ku baaqay buu yihi oo dibi baan bixinaya anugu markii hadhow la weydiinay wuxu hi dibiga masaajidku maan kaga baxayey nacam marka taa inuu qofku isticmaalo oo u xeeladaysto ma aha ee waa inuu oofiyaa waxaa la yaalo wixii ballanqaad ah ilaahayna tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud marka alla wuxuuna farayaa inaynu oofino wixii caqdiya heshiis ah iyo wixii wacdiya ee ballanqaad ah wa awfuu bicahdi illahi idaa caahadtum qur-aankana aada iyo aad bay ugu badan tahay mu'miniintana waa lagu ammaanay waalmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu baa ilaahay mu'miniinta ku yidhi ambiyadana nabiyullaahi ibraahim baa ilaahay mithaal ku bixiyey wa ibraahim aladii wafaa baa ilahay yidhi tabaaraka wa tacaala nabiyullahi ismaaciil baa ilaahay ku ammaanay ballanta siduu u fulin jiray wadkur fi lkitaabi ismaaciil inahu kaana saadiqa alwacdi wa kaana rasuula nabiya nabiguna sala allahu alayh wasalam wuxu uhi aayat lmunaafiqi halaa munaafiqa astaantiisu waa saddex idaa xadatha kadab hadduu sheekaynaya been buu sheegayaa waida tumina khaan haddii la aaminana wuu khiyaamaynayaa waidaa wacada akhlafa hadduu wax ballan qaadana ballan furyuu samaynaya ballantii buu ka baxaya marka walaalayaal xataa wax kale iska daaya caruurtaada haddaad ballanqaad siisid iska ilaali ha kaga bixin cabdillaahi bni caamir baa wuxuu yidhi hooyaday baa maalin ii yeedhay rasuulkuna waa meeshuu fadhiyaa markaasay tihi tacaal uctika kaalay waxbaan ku siinayaa markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam ku yidhi maa aradta an tuctiya ma doonaysid miyaa inaad waxsiiso inanka yar fa qaalad waxay tihi uctiihi tamran timir baan siinaya markaasaa nabigu wuxuu yidhi amaa inaka low lam tuctih shay-an haddaanad markii wax siinin kutibad calayka kidba been baa laguu qori lahaa baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam kaalay aaba waxbaan ku siinaya dhab marka aad ilmihi yara saa soo kale aad ku qabato waa sida had iyo jeer aale carruurta markaad gaari weydo layahdaa inta lacag jeebka laga soo saaro waxbaan ku siinaya dabeetana lagu qabta hadhowna la garaaco weliba garaac loogu daro marka qofkaa dembi baa loo qoraya marka qofku hadduu qofka uu yidhaahdo waxaasaan bixinayaa waa inuu wixii uu ku ballan qaaday inuu bixiyo weeyaan baa loo baahanyay nabiguna sala allahu calayh wasalam in fara badan dembiga ka ratibma deynta la isku yeesho iyo deynka labadaba in badan buu ilaahay ka magangeli jiray oo caaisha waxay tihi rasuulka ilaahayow maa akharu maa tastaciidu min almaqrab in badan baan maxay tahay aan kaa maqlay oo maxaa ka badan inta aada maaragtay deynka aad ilaahay ka magangelayso dabeetana nebigu wuxuu yidhi ina arajula idaa harima ninku hadduu wax daynsado oo uu daymoobo xadatha fakadab war buu sheegaya dabeetana been buu sheegaya wa wacada fa akhlaf ballan buu qaadaya ballantii buu ka baxaya isagoon qofka waxba ugu aan u ogsoonayn buu odhanayaa beritay kaalay uu ogeyn aanu berri lacag hayn haddana wuu soo noqonaya saa dambe i kaalay war qofka maxaad been ugu sheegaysa dee waan iska kicinayon hadduu maanta hore kudul yururo ila waa dhibaatee waan iska kicinaya buu ka odhanaya waxaa laga yaabaa hadduu anig hadda iska kiciyo laba ceshaba inaan isweyno ama saddex cesho afar cesho anaan telefoonka kaba qaban waayo dan doono marka halka sidaasuu wigiga kaga maqnaanaya marka nooc minal waxaa weeye ikhlaaf alwacdi weeyaan tana ta noocaasa waa inuu qofku iska ilaaliyaa waxaa ka mid ah aadaabta taajirka aliqaala in qofkii wax kaa iibsaday hadduu ka qoomamoodo iibkii inaad iibkii ka celiso ama uu yidhahdo walaalow iibkan ama alaabtan maan doonayni alaab kaleaan doonaayey iga celi ama alaabtan aan kaa iibsaday gaarhigii baan ku ege gaarhigii waa ii geli waayey oo waxa weeyaan moodeelkiisii iyo kanaan isku mid ahayn ee iga celi waa inaad ka celisa fadlina bay leedahay qofka qof muslima iibkii uu ka xumaaday uu iibsaday oo marka hore aanu ka bogan oo aanu ka fiirsan dabeetana uu ka qoomamooday qofka ka celiyaa fadli gaara baa loo sheegay waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi man aqaala musliman qof muslima qofka ka celiya iibkiisa aqaalahu allaahu caratahu yowma alqiyaama ilaahay baa isagana ka dhaafa wixii dembigiisii ilaahay baa ka dhaafa yani man aqaala akhaahu lmuslim safqatan karihaha safqad iyo iib uu dhibsaday qofka qof muslima ka celiya aqaalahu allaahu caratahu yowma alqiyaama ilaahay baa tabaaraka watacala isagana dembigiisii iyo khadiicadiisii iyo zalladiisii iyo sibiraxashadiisii ilaahay baa isagana ka dhaafa tabaaraka wa tacaala taas ayaa walaalayaal ka mid ah waxaa ka mid ah min aadaabi taajir almuslim wadcu ljawaa'ix jawaa'ixdu waxa weeyaan haddii qof muslima uu alaab kaa qaato oo uu kaa daynsado dabeetana alaabtii ayaa waxa ku dhacday way baaba'day way halaagsantay kaba soo dab baa qabsaday ama daad baa ku yimi oo intuu u soo galay ayay alaabtii gebigeeduba qoyday oo waa baaba'day arrimaha noocaas amase midhay ahaayeenoo midhihii hamaday baa ku degay oo qabow baa intuu ku yimi ayay midhihiiba khalaas waaba qalaaleen oo waa baaba'een oo waa qombobeen oo waxa la wax la iibsadaba oo uu kala baxaba waa ka waayay ama ayax baa ku degay beertii aad tiri beertaas guro oo inta kharsi lagu sameeyey oo la qiimeeyey oo la mala awaalay oo la yidhi dhirtaa waxa ku taalla oo ka go-aysa ilaa konton jawaan oo kontonkii jawaan lacagtiisii marka aad ka qaadatay dabadeetana ayaxuunbaa intuu arladii yimi xalliyaalow wixii beerta ku yaallaybaa muddu ka dhigay oo dhulka soo dhigay ama roob baa ku yimi oo bi'iyey adigu aafa samaawiya aafa xagga samada ka timi ayaa ku timi oo wixii oo dhan baa bi'isay arrimaha noocaasa markay qofka muslimka ee wax kaa qaata ay ku timaado waxaa akhlaaqda qofka muslimka ee bacmusharka ka mid ah inuu ka dhaafo marka waxaa la yidhahdaa wadcuuljawaa'ix baa la yidhahdaa masaa'ibaadka qofka ku yimaada in laga dhaafo culimmaduna waxay yidhaahdeen aljawaaixu kulu daahirin mufsidin min matarin aw bardin aw jaraadin aw riixin aw xariiqin waa wax fasaad muuqdaa uu ku dhacay oo ama uu dabqabsaday ama dabayla iyo icsaar ay baabi'iyeen ama baalkan la yihahdo ayax uu ku habsaday ama qabowg uu helay marka qofka haddaanad xataa ka dhaafi karayn inaad ka khafiifiso dhowr xadiis baana arrinta noocaasa muujinaysa waxaa ka mid a nebigu sala allahu calayh wasalam inuu yidhi low bicta min akhiika hamaran haddaad walaalkaa midho ka iibiso fa asaabatu jaa'ixa oo ay masiiba ku dhacdo falaa yaxilu laka an taakhuda minhu shay-an inaad waxbaba ka qaadataa kuwa xalaal ma aha bima taakhudu maala akhiika bikayri xaq walaalkaa maalkiisa maxaad xaqdarro ugu qaadanaysa ila masiibaa ku taba mabuu calafsane bise waxaad odhanaysaa mar haddaad aniga iga rarartay oo aad gaadhigaba aad saartay oo ay foob tahay ama ay tahay maalinkaa maanta bakhaarkaagii aada geysay khalaas ama aan kugu ballamiyaad la wareegtay mararka qaarkood waxaba dhacday iyadoo aanu laba wareegin oo weli bakhaarkiisi ay sii taallo lacagtiina u ka shubtay ayay masiiba ku imanaysa markaasuu odhanayaa dee adayska leh arrinka noocaasi waa aklu maali lmuslim biayri xaq walaalka maalkiisaod xaq darro ku cuntay wey waxaa dhacday nin baa wakhtigii nebiga sala allahu calayh wasalam midhuu iibsaday dabadeetana midhihii ayaa baaba'ay uu islahaa ka sii tijaarayso dabeetana deyn badan baa fuushay dabeetana nebigu calayh isalatu wasalaam wuxu uhi tasadaquu calayh war ninka wax ku sadaqaysta fatasadaqa annaasu calayh dadkii baa wax siisiiyey falam yabluq dalika wafaa'a daynihi wixii la siiyey lagu sadaqaystay deyntii way ka gudi weyday fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ku yidhi nimankii deynta lahaa khuduu maa wajadtum waxa aad ka heshaanna ka qaata walaysa lakum ilaa dalika intaasun baana ku leedin wax kale kuma leedin intanba waa loo soo baaheeyey marka nebigu sala allahu calayh wasalam amara biwadci اljawaa'ix wuxuu nebigu amray waxlaa wixii masiibo ah ee qofka maalkiisa dabar jarta in laga dhaafo hadduu ku daymoobo marka tujaartu waa inay ilaahay kaga baqaan arrimaha noocaasa isu naxariistaan oo ay ku sifoobaan kuwa ilaahay uu qur-aankiisa ku yidhi uma kana min aladiina aamanuu watawaasaw biالصabri watawaasaw biاlmarxama nebiguna uu yidhi sala اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam qofkii aan turin oo aan naxariisan oon dadka u naxariisan ilaahay uma naxariisto waxaa nebigu yihi alraaximuuna yarxamuhum araxmaan kuwa naxariistaa ilaahay u naxariista irxamuu man fi lardi dadka wixii dhulka jooga u naxariista yarxamku man fi samaa ilaaha idinka sarreeya idiin naxariisanay ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi akhlaaqda taajirka muslimkaa waxaa ka mid ah alxadaru min alxalifi waalaymaani alkaadiba inuu iska ilaaliyo dhaarta beenta ah bal dhaar oo dhanba inuu iska ilaaliyo wakhtiga uu wax iibinayo dad fara badanoo baamushtari xaaladda ay wax iibinayaan ama iibsanayaan dhaartaa ka soo horreyso dhaartaa faraha badanina markeeda hore waa mamnuuc ama waa makruuh walow hadduu doono qofku runba ha sheego waayo ilahay baa qur-aankiisa ku uhi waxfaduu aymaanakum dhaarihiinna ilaaliya baa alla yidhi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa yidhi walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watataquu watuslixuu bayna annaas wallahu samiicun caliim waxay culimmada qaarkood ku fasireen dhaarta ha badinina waayo taas ayaa magaca ilaahay tabaaraka wa tacaala weynayntiisa iyo in laga haybadaysto nufuusta bini aadmiga ku fiican qofka dhaarta badiyana qur-aanku wuu caayay oo ilaahay wuxuu yidhi walaa tutic kulla xallaafin mahiin mid kastoo dhaar badana ah oo oo liita oo xaqiran oo kufaarta markii laga warramayey ha adeecin baa nebiga lagu yidhi sala allahu calayh wasalam qofku marka hadduu dhaar beena u badrheedho xaaraan buu ku dhacay qaala tacaala ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa aymaanihim hamanan qaliila ulaaئika laa khlaaqa lahm fi اlآakhirة wlaa yukalimuhm اllah wlaa yanduru ilayhim ywma اlqiyaamaةi walaa yuزakiihim walahm cadaabu aliim waxaana nebigu salى اllahu alيyh wasalam isagoo ummadda u diidaya dhaarta faraha badan leh xaaladday bacmushtarka samaynayaan waxa uu yidhi alxalifu dhaartu munfiqaة lisilca alaabta way socodsiisaa mumxiqatun lilbaraka barakadana way la tagtaa dhaartu dee mar qofku ku rumaysanayaayo markaad u dhaarto wallahi intaasa igu joogta wallahi inaan intaa aan igu joogin wallaahi hebel baa intaa ii gaadhay aad tiraahdo ead dhaar ka xagaf siiso dee qofkii wuu ku rumaysanaya markuu ku rumaystana barake la tegmaysa alaabtu way kaa baxaysaa laakiin wax baraka ay raaci mayso nacam waxaad arkaysaa alaabtoo iscuntay oo shilinba shilin cunay ayaad walaalayaad arkaysaa waxaa nabigu yihi sala allahu calayh wasalam iyaakum wakahrata alxalifi fi lbayc iska ilaaliya dhaarta faraha badan la iibka fa inahu yunafiq uma yumxiq alaabta wuu socodsiiya laakiin wuu tirtiraa nacam waxaa ka mid ah waxyaalaha uu iska ilaalinaayo dabeecadaha xunxun ee uu iska ilaalinaayo qofka muslimka ee taajirkaahi alkish inuu kish sameeyo oo inuu wax khaldo ayuu iska ilaalinaya qishku wuu noocyo badan yahay waxaa ka mid ah nebigu sala allahu calayhi wasalam ta uu qishka ku tilmaamay maalin maalmaha ka midu wuxuu soo maray meel raashin lagu kala iibsanayo oo dadkii ay raashinkii qof walba uu iibinayey uu halkaa hortiisa soo dhigay deetana dadkii raashinka hayey mid ka mid ah ayuu gacantiisii sharafta lahayd ayuu raashinkii sidaa daf u siiyey oo u dhex geliyey dabeetana fa asaabatu balalan qoyaan baa nebiga calai isalatu salaam soo raacay gacantiisa oo xagga sarena oogada sarena way qallalan tahay xagga hoosena way qoyanta dabeetana nebigu wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam maa haada yaa saaxibu tacaam war ninka raashinka lahow waxan waa maxay markaasi asaabatu samaa yaa rasuul allah rasuulka ilahu cir baa ku daayay roob baa ku daayay qaala afalaa jacaltahu fowqa tacaam ka yaraahu nnaas maxaad u soo sarraysiin weyday inta qoyan si dadku ay isaga arkaan man khashanaa falaysa minii qofka na khiyaameeya naga mid ma aha baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam oo iga mid ma aha nacam marka ninka muslimka ah waa inuu iska ilaaliyaa qofka walaalkii ah inuu ka iibiyo iib oo ceebiba ku jirto shay ceebaysan oo khariban inaad qofkii ka iibiso alaab khariban sida dadkan electronigiska iibiyo oo dhan wayna aad iyo aad isaga ilaaliyaan iyagoo ku og inuu shaygani kharibanyay bay haddana iibinayaan isleen lacagtaadii kala soo noqo waxaa nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam almuslimu akhu lmuslim laa yaxilu limuslimin baaca min akhiihi baycan fiihi caybun ilaa bayanahu lahu qof muslima uma bannaana walaalkiisa kale inuu shay ka iibiyo ceebi ku sugan tahay ilaa waa inuu u bayaamiyo oo u caddeeya marka qishkaasi wuxuu wasiilo u yahay aklu amwaali nnaasi bilbaatil dadka xoolahoodii oo baatil lagu cunayo waa inuu iska ilaaliya weliba laa yaxilu maalu mri'in muslim ilaa can tiibi nafs qof muslima maalkiisa waa kaa xaaraan inaad cuntaa isagoo ka raalliya mooyaane arrinka noocaasa walaalayaal ee qishka ah anwaacdiisa waana noocyo badan yahay waa inuu qofku iska ilaaliyaa waxaan u malaynayaa walaalayaal inaan dheereeyey waxaan ku khatimayaa walaalayaal waa inuu iska ilaaliyo qofka muslimka ah inuu ixtikaariyo waxaa la yaala wixii cuntooyinka uu haysto khaasatan dadka leh ee keena magaalada soo geliya waxyaalaha dadka oo dham ay u wada baahan yihiin sida cuntooyinka oo kale waa inuu ka ilaaliya waxaa la yahdo ixtikaarka ixtikaarka waxa weeyaan alaabtii markuu ogaado in baahi ay jirto suuquna uu dhaag yahay oo alaabtii kala go-an tahay ayuu bakhaaro iyo stoodha ku xiraynaya markaasuu ku qufulaya markaasuu iibka u diidaya si ay u qaaligarowdo oo waxa weeyaan uu lacag badan uu u taabto ama uga helo marka ixtikaarkaana waciid adag baa ku soo arooray qofka muslimiinta ku qaaligareeya badeecadaha maalinta qiyaamaha ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa mool naara inuu dhex dhigo ilaahay tabaaraka wa tacaala marka arrinka noocaasa waa in aada iyo aada looga digtoonaada waxaa ka mid ah inaan uu iska ilaaqliyo najsiga waxa la yidhaahdo iyo albaycu baycu lbacdi alaa calaa akhiihi ama baycu lbacdi cala albacdi waxa weeyaan qofku qof walaalkiisa hadduu ogsoonaado inuu iib ku jiro iibkaa inuu ku dul iibiyo oo uu ku dul iibsado isagoo og inuu hebel alaabtaa ku jiro inuu ku dul iibsado waxaa ka mid a inuu iska ilaaliyo sariqada iyo tuugada inuu alaabtii inuu xado inuu iska ilaaliyo waxaa ka mid ah inuu iska ilaaliyo buyuucda muxaramkaa oo insha allahu tacaala iyadu darsi gaara bay leedahay oo halkan laga jeedin doono albuyuuc almuxarama iibabka xaaraanta ah oo ay ribadu kow ka tahay inuu iska ilaaliyo wey waxaa ka mid ah walaalayaal inuu iska ilaaliyo had iyo jeeraale laqwiga faraha badan leh iyo dacaayadda faraha badan leh oo dad badani ay badeecadaha dadka kale ay dacaayideeyaan kuwoodana ay ammaanaan welibana ammaanta qofku uu ammaanaya badeecadihiisa uu xayeysiinaayo xaqiiqada waxa ay tahay wax ka badan hadduu ku xayeysiiya dembi baa loo qoraya maantana waxay weeyaan qofku wuxuu ku xayeysiinaya wax wasiiladuu doono dadka qaarkood weliba waxay ku xayeysiiyaan waxyaala muxaram ah sida qof dumaroo qaawan bay ku sawiraan oo ay xayeysiiskii ku samaynayaan sida waxa weeyaan waxaanu hayn ayuu dadka u sheegayaa waliya waxaasaan hayaa sida wuxuu sheegayaa inuu yahay qofka ugu jaban magaalada oo dhan kayfa axaata bidaalika siduu arrintaa ku koobay isagaa og waxaa ka mid a qofkii inuu maaragtay yidhaahdo waxaanu bixinaynaa bakhshiish iyo waxyaalo baanu bixinaynaa aanu dadka ku shajaacayno oo ku dhiiri gelinayno hadday alaab intaa leeg nagu iibsadaan isagoo doonaya badeecadaha dadka kale ay hayaan inuu dhibaato gaadhsiiyo marka buyuuc badanoo noocaas ah baa jira oo in la iska ilaaliyo ay tahay ilaahay waxaan ka baryayaa tabaaraka watacaala inuu inaga dhigo kuwa akhlaaqda wanaagsan ku dhaqma intan aan sheegayna waa qaliilun min kathiir in yar oo aan ka soo qaatay in fara badan oo ay culimmadu sheegeen kutubtan ay ku dawineen insha allahu tacaala xalaqaad inta ka badanna waa laga yaaba inaynu ku kulanno oo aynu ziyaadsanno aqoonta ilahayna waxaan ka baryayaa tabaaraka watacaala inuu inaga dhigo miman yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana rabbana aatina fi dunya xasana fi laakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar sala allahu waslama calaa nabiyina moxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk